suuradan idaa sulsilad la idhaah suuratu zalzala waxa weeyaan iyaduna waa qur-aanka madaniga ah muuqaalka qiyaamahay bixinaysaa iyaduna iyo dad siduu u kala tegay bismi illaahi araxmaani araxiim alla wuxuu yidhi idaa zulzilat alard dhulkii marka la gilgilo zilzaalaha gilgilideedii ilaahay kolkii hore dhidbay markuu dhaqaajiyo sida haanta loo ruxo saasoo kale markuu lulo wa akhrajat alardu dhulkiina ay soo tufto ahqaalahaa culaysyaasheedii wa qaala alinsaanu ina bani aadamna uu idhaahdo maa lahaa maxaa talow u sugnaaday ina bani aadamka hadalkani uu ka soo yeedhayo waa ka yaabsaneen rumaysnaynba markiisa hore markiisa hore aanu qorshaha ugu jirin isbeddelkani dabeetana wuu yaabay qofkii muuminka ahaa isagu dee hore usii rumaysnaabaa waa kuwii odhanaya man bacaanaa min marqadina haadaa maa wacada araxmaanu wasadaqa almursaluun hurdaanu ku jirnayo xabaal ayaa naga soo saaray yaa laytahaa kaanat ilqaadiya kii odhanaya wey miyay noloshu sidii hore ku dhammaato isbeddelkan iyo dhulkan iyo waxaan muxuu ahaa wa qaala alinsaanu maa laha ayu shayin habata laha maxaa ku dhacay siday ahaan jirtee yowma-idin maalinta intaasoo arrimood dhacdo tuxadisu akhbaaraha wararkeedii bay sheegi doontaa waxay dabadda soo dhigi warbixintii ay haysay oo dhan dhulku waakhrajat ilardu adqaalaha dhulku culaysyaashiisii uu soo tufo adqaasha iyo culaysku waa wixii gudaha ugu jiray noocu doonayala ha aado bani aadam baa ku aasnaa way soo tufi macdan iyo khayraad baa ku aasnaa way soo tufi cadaab iyo waxyaabo ilaahay uu ku idmaaro ku asturay baa jiray way soo tufi xadiid saxiixabaa waxa uu xusayy inay tufi doonto macdan iyo dahab iyo wax hore loo gaari kari waayo la qodi kari waayo mithla alusduwaana sida tiirarkan oo kale ah ayay saa usoo tufaysa dabeetana markaasuu insaankiisaa u eegi karaya isagoon qaadan karayn markaasaa wuxuu leeyay makaasaan cid ku dilay makaasaa gacanta laygu jaray makaasaanu ilaahay isku seegna manaa wuxuu ka murugaysay uu ka xun yahay adduunyadii ilaahay uu u seegay oo maanta agtiinsaankii mana qaadan karayo adqaalaha waa waxay cuslaynaya akhbaartan ay sheegaysaana waa warbixin ay samayso warbixin bay ka qoraysaa dadka dhulka intanaynu ku dulnoolnahay markhaati buu yahay ama sharka ayuu markhaati ku yahay ama khayrka macnaa qofku shar iyo khayr wixii uu sameeyey sidaa daraaddeed ayaa ilaahay ui wanaktubu maa qadamuu aathaarahum waxaa la qorayaa raadkii wixii ay dadku horraysiiyeen iyo raadkoodiiba marka waxa fiican haddaad dhulka marayso inaad wax khayr leh inuu kugu markhaati kaco ku xisaabtanto oo waa deeta la yidhi markaa dariiqa kolkaad khayr u socoto labada dariiq buu kala dugi jiray nebigu markuu ciid teg salaada ciidda tegayo waddana wuu ka tegi jiray waddana wuu kasoo noqon jiray jumcadana saasoo kale inaad samayso wey waa xikmadda loo yidhi salaadaha ha lagu tukada meelo kala duwan si markhaatigu u bato bal ka waran tuxadisu akhbaaraha maalinka dhulkii inuu fayl kuu soo saaro inta meeloodeed fadhiisatay inta meeloodeed martay wixii aada waday waaya biana rabbaka ilaahaaga ayaa awxaa lahaa u waaxyooday ilaahay baa u waaxyooday hayaabinoo ha odhanin ciid buu ahaa dhulku wax laga beerto oo xun lagu dhiste iyo baloodho la qaatu iska ahaaye maxaa kalow ka hadliye dee waxaa lagu yihi biana rabbaka awxaa lahaa ilaahay baa ku buuxiyey sidan maxaad ula yaabaysaa jihaas yaro iyo agab yaro aynu samaysanay ayaa soo tufo wax alla wixii lagu buuxiyey oo dhan ee lagu faylgarayay buu soo dabadda soo dhigaya ilaahay boqorkaaba saa ugu buuxiy yowma idin maalintaa yasturu nnaasu dadku way soo fulayaanoo waxay kasoo fuli halkii uu ilaahay kasoo dareeriyey ashtaatan iyagoo kala tagsan liyuraw acmaalahum si camaladooda loo tusiyo maalintaa camaladooda la tusinayo qubuurtii baa laga soo dareeriyey jidkii siraad baa la marinayaa gafada iyo miisaan baa loo taagay jannadii iyo naartiina way kasii dambeeyaan masiirkiisuna meesha uu noqonayaa waxa weeye halka uu kolba u qaato kaarhka halka u qaato wey liyuraw acmaalahum ashtaatan way kala tagsayn aad bay u kala fogeyn maalinta mid faraxsanoo wejigiisu iftiimaya iyo mid qamuunyadu ay ku badan tahay faman yacmal buu ilaahay yihi qofka sameeyey mithqaala daratin darada wax la eg quraanjada aadka u yar ama geedka darada la yidhahdo wax la eg waa wax aada u yar inshuun qabanayso kaa wax la eg oo khayran wanaaga qofka sameeyey yarahu u arki doonaa waman yacmal midka midka sameeyey mithqaala daratin darada wax la eg oo sharan xuma ahna yarahu u arki doonaa manaa camalku ma lumo camalkii waa kaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam su-aal baa la weydiiyey dameeraha wax ma ka waajibaysaa saka ah hal fi lxamiiri zakaa kolkaasuu rasuulku yihi sala allahu alay sl xadid kaloo saxeex wax gaari oo tilmaamaya inay saka ku waajibayso iguma soo degin ilaa hadihi alaaya aljaamica alfaadda aayaddan macnaha ballaaran sheegaysa ee habka ay u hadlaysaana uu yahay mid xeel dheer oo gaara ee sheegaysa wax khayrana inaan laga tegayn wax sharana inaan laga tegayn aayaddaasuna inaynu u dariishano mooyaane marka aayaddan u akriyay labadan aayadood faman yacmal mifqaala daratin khayran yara marka de qofku haddii uu wax bixiyo noocuu doonayaba ha ahaado waajib iyo sunno midku doonayaba ha ahaado dameer iyo faraskuu doonaya ha ka bixiye qofku hadduu waxun bixiyo laga dhaafi maayo sheegaysa marka macnaheedu qofkii wax bixinaya waajib bayuu ku ahaanin wax khaasoo kusoo arooray bay uu jirin dee fadligu ilaahay kama luminayo wey